الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قام kii istaagay buu baab yahay ilaa janbi limaam imaamka dhinaciisa licillatin sabab arrintaa keensatay awgeed anaa asalku waxa weeyaan maamuumku mar haddaanu mid qura ahayn inuu ka dambeeyo imaamka oo uu daba istaago laakiin waxaa jira cilal ama asbaab keensan karta in maamuumkuu dhinac istaago imaamka waxaa ka mida idaa daaqa almakaan haddii meeshu ay tahay meel cidhiidhi ah oo safka meel uu ka waayo waa dhinac istaagi karaa waxaa la mida sidaas oo kale haddii dadka aanay imaamkii arkahayn sawdkiisana aanay maqlahayn waa dhinac istaagi karaa suu imaamka xarakaadkiisa uula socdo oo dadka uugu soo tabiyo haddii maamuum qura uu yahayna waa dhinac istaagaya wakadaa low kaanuu curaatan waxaa la mid ah haddii ay qaqaawan yihiin dhammaantoodba imaamka iyo maamuumiintuba xaaladaana waa waa dhex gelayaa oo dee maamuumiintii waa hareeray istaagayaan waayo sidaasa astar lahuma saas ayaa u asturnaan badan oo dee marka uu hor istaago ee gooni uga baxo cawradiisiibaa aada usii muuqanaysa kuwa ku daba tukanayaana waa ku mashquulayaan qof qaawano ku hor taagano cawradiisu ay muuqato walihaada imaamkaa qaawani waa dhex istaagayaa maamuumiinta intaa wixii ka soo hadha waa sunna ayuunbaa la odhan karaa imaamka in laga dambeeyo oo haddii imaamkii uu dhinac istaago iyadoo asbaabtaa midnaba aanay jirin xaaraan kuma dhicin salaaduna ka buri mayso ee waa ka gudaysa qaala raximahu allahu tacaala xadaثna زakrيa بن yaحyى qala xadaثna بن نmayri qal أخbarana هishاm بن curوة عan abيhi عan caaئiشha qاalت amara waa faray rasuul الlahi slى الlahu عalayh وasلم abا bakri an yusaliya buu faray inuu tukiyo bالnaasi dadkii fii maradihi xanuunkiisii markii rasuulku uu ku jiray uu ku dhintay fakaana wuxuu abubakr yusalii bihi mid dadka tukiya qaala curwatu wuxuu yidhi fawajada waa dareemay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam fii nafsihi naftiisi wuxuu ka dareemay khifatan waxoogay fudayda iyo xanuunkii waxoogay inuu ka damay fakharaja markaasuu soo baxay maalin maalmaha ka mida wey marka mucallaq ma aha xadiidka intaa dambe nacam bilisnaad alawal isnaadka hore ayuunbaa intan dambe lafteedana lagu warinaya faidaa abu bakrin misawaaba abu bakro yo-umu naasa dadkii tukinaaya falamaa ra'aahu markuu arkay abu bakrin abu bakar istakhara dib ayuu usoo joogsaday marka xadiidkan in badan buu inagu soo noqnoqday halkaa waxaa laga qaadanayaa laba mas'alo masalada koowaad waxay tahay jawaazu liltifaat fi salaa lilxaaja inay bannaan tahay qofku isaga oo salaada ku jira haddii xaaje iyo baahi ay keensato inuu daymood sameeyo xadiidka dambe soo socdana waynu ku arki doonaa wa ana hada laa yubilu salaa iyo jawaazu alxaraka fi salaa ida kaanat min ajli maslaxati salaa walaa tunaafi hay-ata salaa inay bannaan tahay xarakada iyo dhaqdhaqaaqa salaadda dhexeeda la sameeyo gaar ahaan haddii ay tahay mid loo sameynayo salaada maslaxadeeda iyo danteeda hay-ad iyo qaabkii salaadana aanay ka hor imanahayn oo meesha aanay ka saarahayn oo istakhara dib uu soo baxay abubakar faashaara ilayhi waa uu ishaaray rasuulku an kamaa anta ay kun ahow kamaa anta sidaasi aad tahay oo halkaagaasi joog buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam taana waxaa laga qaadanayaa qofka salaada ku jira waa lala hadli karaa ishaarana waa lagula hadli karaa nudqi iyo dhawaaqna waa lagula hadli karaa laakiin haddii waxaa laga doonaya ishaare uu ku fahmi karo ishaarada ayaa awleysan lanna mashquulinta hadalku uu mashquulinayo waxaa ka fudud mashquulinta ishaarada iyo tilmaantu ay mashquulinayso fajalasa waa fadhiistay rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam xidaa abi bakri abubakar halka la siman ilaa janbihi dhinaciisa ayuu fadhiistay fa kaana abu bakri abubakr wuxuu a yusallii mid ku dayanaya bisalaati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam oo rasuulka ayaa imaamka ahaa waannaasu dadkuna yusalluun waxay eeganayeen ay ku dayanayeen bisalaati abi bakrin abubakr markaa mubaliq buu ahaa marka shaahidka iminka xadiidka ku jira waa fajalasa rasuulu llahi xidaa abi bakrin ilaa janbihi waa in rasuulka oo imaamkiiya sida riwaayaadku u badan yihiin culimada badankooduna ay ku tegeen abubakar oo ma'muumii uu ku dhinac tukanayey licilla cilladuna waxay ahayd in rasuulku fadhiyo oo la arkahayn sawdkiisuna inuu ahaa daciif min ajli marad xanuunka awgii oo aan aada loo maqlahayn marka abubakar si uu sawdka rasuulka u maqlo isla markaa xarakaadkiisana uu arko oo uu u tabiyo ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu dhinac tukaday xaaladaha kale aynu sheegaynaana waa la mid baabu man mid buu u baab yahay dakala galay yaanaa istaagay halkii salaada haddii dee mixraab uu jiro mixraabkii haddii kalena halka dee imaamku uu istaago liyauma annaasa si uu dadka u tukiyo fa jaa uu yimi alimaam lawalu imaamkii hore maanaa imaamkii raatibka ahaa uu yimi oo fataakhara alawalu kii hore galay uu dib u soo joogsaday iska ilaali labada awal isku mid maaha fa jaa uu yimi alimaamu imaamkii alawalu ee hore raatibka ahaa oo fataakhara uu dib u joogsaday alawalu kii hore galay dadka inuu tukiyo doonay aw lam yataahar ama aanu dib u joogsan jaazat salaatuhu dibba uma joogsanay imaamkii wuu iskaga dhinac tukaday imaamkii raatibka ahaa baa yimi oo salaadii galay oo isna ama dibba u joogsa ama dibba uma joogsane waa iskaga dhinac tukaday jaazat salaatuhu salaadiisu waa ka gudaysaa waa ansaxaysaa labada xaaladood hadduu halkii hore iska taagnaado dee imaamkii inuu iskaga dhinac tukado iyo haddii dib uu usoo baxaba fiihi waxaa ku soo arooray baabkan caaishatu can nabiyi ee xadiidun oo rawatu caaishatu caaisha ay warisay can inabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ay ka warisay marka waxa uu ishaarayaa xadiidka curwa ee baabka hore falama ra'aahu ista'khara xadiidkaa horeynu akrinay falama ra'aahu abu bakrin ista'khara markii imaamkii raatibkaha uu yimi oo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxuu doonay inuu dib u soo baxo ayuu doonay taasi marka waxay tusinaysaa haddii imaamkii raatibka uu yimaado uu doono meesha inuu u baneeyo inuu dib u bixi karo dhaqaaqa noocaasiina salaadiisa aanu waxba yeelahayn ishaarada dambe rasuulku fa ashaara ilayhi an kamaa antana waxay ishaaraysaa halkii hore inuu iska taagnaan karo imaamkii sii dhinac taagnaan karo قال xdثna cبداللhi بن يوسف qال أخبرnا مالك عن أbي xاaزم بن ديناr سلم بن ديناr عن سهل بن سعد الساعدي أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ذahب wuxuu u tegey إلى بني cمر بني cوف qolada la yidhaahdo waa qolo reer awsa oo jiri markaa qabiiladii aws loo odhan jiray ee ansaarta ahayd ka mida ayay ahaayeen waxaana markaa dee manaasishoodu ay ahayd meesha la idhaahdo quba liyuslixa baynahum suu u soo heshiisiiyo waayo waa iskhilaafeen waqaca bayna xayayni min alansaari kalaamun hadal baa dhex maray bal hadalba way dhaaftayo gacan baaba la isula tegeyba ana ahla qubaa ikhtataluu waa islaayeen xataa taraamow bilxijaara markaa dee seefaysulamay bixin way isshiideen dhagax bay qowdaa iskaga saareen faukbira rasuulu llahi bidalika faqaala idhabuu bina nuslix baynahum rasuulkaa loo sheegay arrinkaa itana saxaabadiisii qaar ka mida ayaa waxa uu yidhi ina mariya aynu soo heshiisiinay fakharaja fii unaasin min asxaabihi jamaaco asxaabtiisa ka mida ayaa rasuulka raacday markaa qubaana dee magaalada madiine waa ka go-nayd oo waa ka baxsanayd imika madiini waa gaadhee faxaanat isalaatu salaaddii ayaa waktigeedii uu yimi salaaduna salaad casr ayay ahayd falamaa xadarat salaatu اlcasr adana waaqaama waamara abaa bakrin fataqadam markii salaaddii casr waktigeedii la gaadhay baa bilaal uu eedaamay oo aqiimay oo abubakr uu ku yihi na tuki fajaءa waa yimi almuadinu ilaa abi bakrin buu yimo faqaala wuxuu yidhi atusallii linnaasi dadka ma tukinaysaayo oo fauqiimu ma aqiima fauqiimu markaa waan aqiimayaa haddaad tukinaysid ama fauqiima sidaasi awgeed ama sababteed ma aqiima marka abubakr radia allahu canhu in haddii rasuulku uu maqnaado dadka uu tukiyo dee rasuulkaaba bilaal usii sheegay sida imaamu axmedi ay wariyeen faqaala libilaali in xadarat alcasru walam aatika famur abaa bakrin falyusalli biاnnaas haddii salaada casar waktigeedii la gaadho oo aanan iman abubakar far dadka ha tukiyeen falamaa xadarat alcasru adana bilaal uma aqaama uma amara abaa bakrin fataqadam waay markaa see laysu waafajinayaa hadalkana atusallii linnaas iyo hadalka waxa weeyaana uma amara abaa bakrin abubakr buui na tuki waxaa la isku waafajina in la dhaha markii hore calaa sabiili lcardi waa u bandhigayo atusallii linnaas macnaheedu waxa weeye yanaa fii awali waktiha salaada waktigeeda u horeeya dadka ma tukinaysaa a mise waxoogay baad dib dhigaysaa waaba intaasoo rasuulkiiba yimaadee calayhi salaatu wasalaam marka abubakr markuu muwaafaqada ka hela abubakr uu yihi maye waa iska tukanaynaa fii awali waktihaa ayuu amarka rido marka uu yihi haddaba salli binnaas haddaba dadka tuki kaasaa la isu waafajinaya riwaayaadka qaarkood waxay ku soo arooreen abubakr laftiisu inuu amar nabawiya qabay oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi dadka haddii aan maqnaado dadka tuki taasina waxay tusinaysaa fadiilatu abi bakrin radia allahu canhu oo ahlu lcilmi waalfadli axaqu bilimaama baabkaa hore inoo soo maray baa xadiidka laftiisu daliilooyi abubakarna markaa dee xaafidulqur'aan buu ahaa oo aqra'u nnaas waa ahaa ila aqra'u nnaas aktaruhum qur'aanan baa looga jeedaa ajwaduhum loogama jeedee wax kalena waa dheeraa oo faham qur-aanka uu u leeyahay miduu rasuulka ka bartay iyo mid mawhibaa oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyeyba waa lahaa walihaadaba qadamahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam calaa gayrihi fi limaama marka xadiidkana wuxuu radin ku yahay hadalka culimada qaarkood ay yidhaahdeen markii rasuulku xanuunsaday sababta abubakar uu qadimay waxay ahayd iyadoo rag ka aqra'sani ay jireen sida ubay oo kale si uu u muujiyey inuu yahay awla nnaasi bilkhilaafati bacda hadalkaasi inuu marduud yahay baa xadiidkani uu tusinaya rasuulku markan calayhi salaatu wasalaam uma xanuunsanaynba ee wuxuu u tegey qoladaa reer banu camr bani cawf si uu usoo heshiisiiyo haddana abubakar dadka inuu tukiyo ayuu kusii ballamiyey bilaal nacam qaala wuxuu yihi abubakar nacam haa waa tukinayaa fasallaa abubakr abubakar baa dadkii tukiyey fajaءa waa yimi rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam wاnnaasu xaal annaasu dadkiina fi salaati salaadii ay ku jiraan fatakhallasa manaa waa soo dhex maray sufuuftii manaa takhallasa nacam waa kharaqa sufuuf suuftii ayuu soo jeexay xataa waqafa ilaa uu istaagay fi saf safka dhexdiisii fasafaqa annaasu dadkii ayaa sacabka garaacay abubakar wey markaa dee ay baraarujinayaan oo ay leeyihin iska eg rasuulkii ilaah oo imaamkii raatibka ahaa baa yimiye bannee meesha marka masaa-isha halkaa ku jirta waxaa ka mid a imaamka raatibkaa ee masaajidka tukiya iminka waa dee imaamadani wax sahlan ma aha waa xukum sharciya waa mansib waa mas-uuliya haddii markaa gurigiisu uu dhow yahay oo meel fog inuu ku maqan yahayna aan la ogeyn waa in la sugo walow ta'ahar walow hadib dhacabe laakiin iminka dadkaa xukuma imaamkiiyo muadinkuwa ma xukumaan masaajida ee dadkaa xukuma oo ar sheekhina tukiya dee imaamkiia la yaro sugaya maxaa laga sugayaa dee inaga saara mid kalaba ha galo ayaa markiiba la odhanaya laakiin saxaabadu sidaa may ahayno waa tii hore inoo soo martay axaadiistii waktiga cishaayiga ka warramaysay inay sugayeen ilaa nisfu leilkii lagu dhawaaday salaat lcishaa dee lama odhano amalaa rasuulka wax kalaa ku dhacae miduun ha galo hayna tukiyo mar haddii waktigu uu waasic yahay waktiga aanu dadka cidhiidhi ku noqon imaamkiina inuu dee meel ku maqan yahay aan la ogeyn waa in la sugo ilaa imaamku ka imanayo haddii imaamkii meel uu ku maqan yahay oo mala xoog badanna uu jiro danni khaaliba inaanu dadka ka soo gaadhahayn amabase haddii xataa uu ka soo gaadhana in dee lasii tukiyo ina inuu inaanu dhibsanahayn xaaladda caynkaasi ee cid kale waa sii tukin kartaa xadiidkana tan taas ayuu daliilu yahay wa kaana abubakrin abubakar waxaa laa yaltafitu mid aan dayman fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda waa likahrati khushuucihi wa iqbaali qalbihi cala allah khushuucdiisaoo badnayd iyo qalbigiiso xagga ilaahay ujeeda awgeed wey falama akara annaas markaa weligoodba sacabkaa garaacaan ma soo egin intii hore o dhan falama akara annaasu dadku markii ay farabadiyeen adtasfiiqa sacab garaaci iltafataa waa soo daymood oo fara'a wuxuu arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayuu arkay deetana wuxuu doonay dee inuu dib usoo baxo taa waxaa laga qaadanaya jawaasu liltifaat fi salaa lilxaaja daymoodka ay dani keensatay inuu jaa-is yahay fi salaa salaadda dhexeeda isagoo qofka aan qibladii aan ka ka wada jeesanahayna dee qoorta u leexinaya sababta abubakar markaan u daymoon jirinna dee waynagaa ishaaray dee isagoo ku camal falaya axaadiida kusoo aroortay daymoodku daymoodku inuu yahay ikhtilaas yakhtalisu shayطaanu min salaati اlmari faashaara ilayhi waa u ishaaray rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam an imkut makaanaka isagoo le meeshaada ku nagow farafaca abubakrin radia allahu canhu abubakar baa kor u qaaday yadayhi labadiisii gacmood faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey calaa maa shaygan uu ku mahadiyey amara bihi uu faray isaga rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay oo min daalika arrinkaasa maana waa nimcadee tajadadad low usoo cusboonaatay in rasuulkii ilaahay uu muujiyey mansiladiisa maana waan kugu daba tukanayaaye halkaaga iska joog nimcadaasuu ilaahay uga mahadnaqay masaaisha ku jirta waynu sheegi uma dabeetana istaakhara abubakrin abubakar haddana waa xamili waayey rasuulkii ilaahay inuu hor joogo oo dib buu usoo baxay xataa istawaa fi saf ilaa safkii uu ku ekaaday oo uu dhex istaagay wataqadama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa horu marayo oo fasallaa tukaday dadkiina tukiyey falama insarafa markii salaaddii uu ka baxay qaala wuxu uhi rasuulku yaa abaa bakrin maa manacaka maxaa kuu diiday an tahbuta inaad sugnaatad halkaaga ku ekaatad halkaa salaada ka sii wado id amartuka markaan ku amray kama la odhan karaa abubakar amarkii rasuulka ayuu khilaafa amarka rasuulka in la khilaafaana waa waa khalad laa shaka inuu amarkii khilaafay animkuf amarkaa waa khilaafay laakiin amarkaa amru iijaabin wala istixbaabin midnaba ma ahayn amar waajibin looga jeedo iyo mid sunnayn looga jeedo amra ikraamin buu ahaa isaga markaa lagu maamuusaayey marka amarku xataa rasuulkaba ha ka soo fuleeyey haddii ay caddaato in ujeeddada laga leeyahy ikraamun ay tahay qofkan in lagu maamuuso bimacnaa waa la khilaafi karaa dee qofku maamuuska la maamuusay waa ka tanaasuli karaa waana taa abubakar uu sameeyey oo amarkan wuxuu u fahmay inuu amru ikraam yahay laakiin hadduu u fahmi lahaa amar iijaab ama amru istixbaab inuu yahay amar uu rasuulu ku waajibinayo inuu halkiisaa ku ekaado ama uu u sunaynayo abubakar ma khilaafeen faqaala abubakr wuxuu yihi ma kaana uma ahaanin libni abi quxaafa isaga ayaa isa sheegaya abubakar de cabdullahi bni cuhmaan baa la odhan jiray abu quxaafa markaa waa kunyadii abihi an yusaliya inuu ku tukado beyna yaday rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi hortiisa markaa tawaaduciisa ayaa abubakr radi allahu canhu muujiyey iyo taqdiirka iyo ixtiraamka iyo weyneynta u haya rasuulka nacam xataa isagoo tawaaducaya magiciisa xataa ma sheegin magicii aabihiina ma sheegine kunya ayuu sheegay mana odrhan ma kaana liya oo isma xusin xataa isagu ee qof kale oo maqan buu ka soo qaaday usluubka noocaasina waxaa la isticmaalaa qofku marka uu hoos isu dhigaayo inay hebel inuu rasul inuu inuu halkaa istaago ama halkaa uu ka hadlo maanaa ma habboona hadda isagaa isa sheegaya qofka way ka duwantahay hadduu idhaahdo anigu halkaa inaan ka hadlaa ma habboona oo labada kelmadood tawaaduca waa waa kusii kala adag yihiin hadduu magiciisiiba sheego noociis muujini meesha horta soo gashay laakiin markuu doonayo inuu aada hoos isugu dhigo qof kaluu iska soo qaadaya oo hebel bimacnaa munaasib kuma halkaa inuu ka hadlo ama ina hebel faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxu marka abubakar khalaas cudurdaarkiisii waa ka aqbal rasuulku taasina waxay muujinaysaa ti hore aynu sheegno ah dee amarku amru ikraaminun inuu ahaa ikraamka noocaasina waxaa ka tawaaduco hoos isaga dhigay abubakar markaa dadkii uu la hadlay rasuulku faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maa lii maxaa i sugane ra'aytukum aan idiin arkay agtartum idinkoo farabadiyey atasfiiqa sacab garaaca man raabahu ka uu la soo dariyo shay-un shay fii salaatii isagoo salaadiisa ku jira falyusabix subxaana allahi idhaab fainahu idaa sabaxa marka uu tasbiixsado subxaana allah uu yidhaahdo haddii ujeeddadii si kale lagu fahmi waayo iltufita ileyhi waa lasoo daymoon oo imaamku dee xagga dambe u soo eegi doonaa bal waxa dhacay si u eego wa inama tasfiiqu sacabgaraacu wuxuu u sugnaaday uun linnisaa'i dumarka ayuu u sugnaaday sacabgaraaca iska leh marka xadiidka waxaa ku jirtaa masaa'il fara badan masaa-ishaasi waxaa ka mid a fadlu اlislaax bayna الnaas wa jamcu kalimati اlqabiila wa xasmi maadati اlqaطiica fadliga ku jira in dadka la heshiisiiyo oo qabiila hadday iskhilaafto la mideeyo oo dadkaa markaa dee wada dhashay inay isjaraan laga hor tago oo imaamkii ummaddaba u telinaayey rasuulka alayh الsalatu salam kana rasuul الlah kana imaam اluma inuu u tago nacam oo maslaxat maslaxatu xataa alimaama taa laga horeysiiyo maslaxadii dadka waxa weeyaan tukintooda waxaa kaloo laga qaatay xaakimka in isaga mar walba loo yimaada dee waajib maaha in isaga laftiisu dadka ishaysta uu tegi karo oo uu soo dhegeysan karo sheegashadooda halkaa uu kusoo kala xukumi karo waxaa kaloo laga faa'iideystay salaad qura laba imaam inay tukiyaan inay bannaan tahay salaadda qeybtii hore ayaa tukiyey abubakar qeybtii dambena rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markaa su-aal shale la weydiiyo halkaa munaasib ku ah ila dadkii qeyb baabay salaaddii sii tukadeene imaamkan salaaddii qeyb ay u harsan tahay hadduu tukiye sidee loo tukanaya waxaa loo tukanayaa intii iyaga u harsanayd markuu u dhammeeyo isagu wuu istaagayaa si intii dhaaftay uu guto iyaguna fadhigay ku sugayaan ile salaad dheeraada tukan maayaan iyagoo laba ragcadood casarkii tukaday haddii u yimaado labadoo hadhay buu tukinaya kadib waxa weya isagu uu kacayaa si uu labadii kale uu tukado iyaguna fadhigay ku sugayaan fadhigaasu markaa markuu soo dhamaysta uu kusoo gaadhayaayo hal mar buu markaa intuu atixiyaadkii dhamaysto uu salaamo naqsanaya iyaguna ay la salaamo naqsanayaan qaabkaasay noqonaysaa waxaa kaloo laga qaatay imaamka raatibka haddii uu maqnaado dee in cid kale uu mas-uuliyadda ama xilkaas sii saaro waxaa kaloo laga qaadanayaa qof kale iyadoo uu sii galay salaadii haddii uu yimaado imaamkii raatibka ahaa laba arrimood inuu kala dooran karo inuu maamuum noqdo uu ku daba tukado iyo in waxa weeyaan isagu imaam uu noqdo oo kii markii hore imaamka ahaana uu isu bedelo ma'muum salaadana taasi waxba yeeli mayso walaa yubطilu shayءu min dalika salaata axadi min alma'muumiin ibn cabdilbar imaamka la dhaha wuxuu yihi may waa khala taasi oo arrintani rasuulkay ku gaar ahayd oo imaam kaloo iyadoo salaaddii lasii galay meesha looga baxayo isaguo imaam cusub noqonaya ma jiro ijmaacna waaba soo naqliyeyba laakiin wuxuu yihi xaafidku wanuuqida biana alkhilaafa haabitun ibnu rajab laftiisu khilaafka waa soo naqliyay ijmaac meesha ma jiro layskuma waafaqin taasi inay rasuulka ku gaar ahayde waxa weeyaan khilaaf baa masalada ku jira dee alasluna waa cadam lkhusuusiya asalku waxa weeye wixii rasuulku yidhaahdo ama uu sameeya inaanu ku gaar ahayn xukumkaas isagiyo ummadaba u ka dhexeeyo ilaa daliil khusuusiya la helayo faصaxiixu lmashhuuru cinda shaaficiyati aljawaazu shaaficiyada agtooda waxaa saxiixo weliba caana inay banaan tahay arrintaasi in imaamkii isagoo gadaal ka yimi imaamkii hore salaada usii waday uu bedelo waxaa kaloo xadiidku uu faa'iideynaya jawaaz ixraam ilmaamuum qabla alimaam in uu ku tukin karo qof adigu aada salaada ka hor gashay iyo qofku inuu salaada qeyb ka midana imaam noqon karo qeyb ka midana ma'muum sida abubakar xaalkiisu ahaaye waxaa laga faa'iidaystay qofka kelidii salaada gala faralkii dabeetana la aqiimo jaaza lahu dukuulu maca aljamaca min gayri qaطcin lisalaati isagoo salaadiisii aan jarin ayuu la geli karaa isagoo salaadiisii aan jarin ayuu ayuu la geli karaa adoo salaaddii galay ayaa la aqiimay waxa waad salahayd waaba la tukadayba ayaa la aqiimay inaad taa aada gashay aada ka baxdo oo aada dib ula xidhato uma baahnide adoo taadaa ku jiri unbaad ku xidhanaysaa waa inagii sheegnay xataa haddii qofku ama dadku ay masbuuqin yihin oo salaada qaybi ay dhaaftay iyagoo salaaddii ku wada jira inay inshaa ku samayn karaan imaama oo mid iyaga ka mid uun uu tukin karo uun waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga abubakar oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar ayuu u doortay arrintaas wa kaana cinda asaxaabati afdalahum saxaabada agtoodana ka u fadli badan buu ahaa abubakar waxaa laga qaatay haddii imaamkii uu maqnaado dee waktigu cidhiidhi uu noqdo ama la fogyey ilmo la ogyayo inuu meel fogo aanu kasoo gaadhayn loo badina inu kasoo gaadhayn uu ku maqan yahy in dadku ay mid kamida odhan karaan ina tuki haddaanu isagu mid sii cayimin markaasaa wuxuu leey wamaxalu dalika ida uminat ilfitnatu walinkaaru min alimaam ila manaasibtu yaryaraysi ma lehe waa haddii fitne laga aamin noqdo hadduu hadhow toole bur usoo qaadanayo kii galo odhanay war maxaa ku geliyey meeshayda anigii baad intaydi yareed igu qabsatay nacam waa intaa laga aamiyey qofka markaa dadku ay qadimayaan marka ay noqoto in imaamkii uu maqnaadayna waa inuu noqdo aslaxahum lidalika alamr qofka hawshaa ugu habboon waa inuu noqdo muadinka ayaanay tahay inuu dooro bilaal radi allahu canhu uu dooray waxaa laga qaatay xadiidka ana aliqaamata waistidcaaء alimaam min wadiifati اlmuadin annahu laa yuqiimu ila biidni اlimaam iqaamada iyo imaamkii in loo yeedhaa waa shaqada muadinka weyi oo haddii tusaale ahaan imaamkii qolkan yaro sare uu joogo muadinku inuu iska aqiimo maa horta waa inuu xagga sare fuulo oo sheekh cabdillahi waa inuu u yeedho nacam mana aqiimaya ilaa biidni اlimaam oo iqaamada amarkeeda imaamka ayaa bixiya lihada bal bilaal u fiirsa ma aqiimi jir ilaa rasuulka u yimaado abubakarna saasoo kale muxuu ku yidhi ma aqiimaayo dadka ma tukinaysaa ilaa u idma iskama aqiimin marka iqaamada imaamka ayaa maamula aadaankana muadinka iqaamadu dee imaamadiibay xidhiir toosa la leeday waxaa laga qaadanaya jawaazu tasbiix walxamdu fi salaa qofku isagoo salaaddii ku jira inuu tasbiixsan karo oo tusaalahaan dee wuxuu ka yaaba hadduu arko inuu subxaana allah odhan karo isagoo salaaddii ku jira wuxuu ku farxa haddii uu maqlo ama uu arkana inuu alxamdu lilah odhan karo waana taa abubakar sameeyey rasuulkuna kuma inkirin hadalkii salaada burinayana kaasi ka mid maaha leanna waa waa dikrullah hadalka salaada buriyaana waa alkalaam aladi fiihi mukhaaطabaة اlmakhluuqiin waa hadalka makhluuqiinta lagula hadlo laakiin hada hadalka waxaa lagula hadlay subxaana allah marka la yidhaha ma alxamdu lilah allaha khaaliqa baa lala hadlay walow xataa ha ku jirto in makhluuqiinta laftooda wax lagu dareensiinaye oo dee subxaana allaahida markaad leedahay ee imaamka aada baraarujinayso waa dikri ujeeddo kaleo aad ka leedaho imaamkaada wax ku dareensiinaysaa inuu khalal jiro salaada dhexdeeda qofku haddii u baahdo inuu ducaysto inuu gacmaha kor u qaadi karo ayaa loo daliishaday waa siduu abubakar sameeyey waxaa la odhan karaa abubakar maba ducaysane oo alxamdu lilah ayuunbuu yidhiye muxuu gacmaha kor uga qaaday alxamdu lilah ma ducaa yaa ka jawaabay su-aashaas abubakar alxamdu lilah wuxuu yidhi alxamdu lilah waxaan ahayn oo yidhi laynooma sheegin walimaada rafacaya de muxuu gacmaa kor ugu qaaday abubakar siday ducawta afdal ducaa khayr الduعاء duعاء yوم xرفة أفضل ma qلت أنا والنبiyun lا إlah iلا أحd la شharيk xadiiث صحيح beri baa lagaa rabaa inadkeeda naam amaanta ilahay la amaana waa ducawi carabi waxay odhan jirtay hanaa'uka cala alkariimi yugniika can su'aalihi ka deeqsigaa mar haddaad ammaanto taasaaba baryo kuugu filanba oo inaad baridada wax weydiisato uma baahnidba marka ilaahay subxaana watacaala markaad ammaanto waad bariday walihaada bay munaasib tahay rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam aynu ka dhaxallay ilaahay markaad wax ka doonayso horta inaad ammaanto athanaa cala alkariim yugniika can su'aalihi lihaadaba gacmaha kor uu qaaday abubakar isagoo alxamdu lilah lahaa qofka haddii nicma usoo cusboonaato waa inuu ilaahay u mahadnaqo walow kaana fi salaa salaadaba ha ku jireen inu dhaha hadhow marka salaada dhameeyaan ilahay umahadnaqayaa ma aha waa inu mahadnaqa dedejiyo aliltifaat fi salaa lilxaaja inuu banaan yahay horena waa u sheegnay wa jawaas mukhaaabati lmusali qofkii tukanaya lala hadli karo oo almukhaaطaba bilishaara ay tahay awlaa min almukhaaطaba bilcibaara in ishaaro loo ishaaro lagula hadlaana waa ka mudan tahay in markaa weer la maqlayo lagula hadlo sufuufta markaa in la dhex mari karo oo qofku uu jeexi karo sufuufta xaggaa dambe intuu kasoo galo si uu xagga hore u tago ayaa laga laga faa'iidaystay haddii uu imaamkii yahay waa ku caddahay uu doonayo dee inuu xagga hore u tago waxaa lamida haddii dee sabab kale ay keensato sida haddii safka hore meele ay ka banaan tahay tusaalahaanka saddexaad marka afraad baa ku jirtaa safkii horey meeli ka banaanaad qolooyinkii kaa horreeyey oo dhami meesha waa buuxin waayeen waa awdi waayeen inaad iyaga markaa soo dhex jeexda ayaa kuu banaan oo takhadigii ama ka tallaabsigii dadka ee la nahiyey taasi ka mid ma aha waayo dee nacam takhadiga ama tallaabska tallaabsiga tani waa ka fududahay horta qofkii oo fadhiyo aad ka dul tallaabsatay iyo laba qof oo saa intaad u kala riixday aad dhex martay waa kala fudud yihiin ta kale tani dee sabab bay leedahay oo sababteedu waa inaad aada safkaa hore banaanaaday aada buuxiso wa fiihi karaahatu tasfiiq fi salaa salaada dhexdeed inaan tasfiiq la samayn karin ayaa loo deliishay imaam maalik uu qaba xataa dumarku inaanay samayn oo inama atasfiiqu lilnisaai wa min caadat الnisa waa dumarkaa markay ciyaarayaan sacabka garaaca buu yihi macnaheedu rag iyo dumar haddii salaadda idinkoo ku jira arridila soo deristo tasbiix man raabahu shayun fi salaatihi falyusabix laakiin qowlkaasi waa waa khata oo saxiix inay tasbiixdu lirijaali tay dumarkuna ay tasfiiq samayn karaan sacab garaacis oo rasuulku alay sl falyusabix الrijaal waliyusafiq annisaa buu yihi axaadiistaasina waa inoo soo socotaa tasbiixdaas inaanay ku gaar ahayn sahwiga ee arrin kastoo soo darisa awgeed la isticmaali karo hadii masaajidka xagga uu ka soo gubto ama daad uu soo galo ama dee nin waalmo dadkiiba laynaya uu soo galo nacam imaamkii si loo baraarujiye subxaana allah baa la odhan karaa iyoynaan moodin subxaana allahdaas inay sahwiga un ku gaar tahay oo rasuulku man raabahu shayun fii salaati ka arrin ay la soo daristo isagoo salaada ku jira falyusabix imaamka laftiisuna dee inuu iska wado un maaha hadduu fahmi waayo tasbiixda waxa looga jeedo waa inuu iltifaat sameeyo fainahu idaa sabaxa iltufita ilayh ui rasuulku alayh salaatu salam cidda soo daymoonaysaana waayo waa imaamka weeye cidda soo daymoonaysa inay nimco tahay alwajahatu fi ddiin inuu qofku noqdo qof wajiiha macanaa lagu ixtiraamo umuur diin inay nimco tahay baa laga qaadanaya waana nimcada abubakar ilaahi subxana wa tacala ugu mahadnaqay jawaasu imaamati lmafduul baa laga qaadanaya lilfaadil in mid laga fadli badaya imaam uu noqon karo iyadoo kii faadilkaa uu joogo anin kut makaanaka ina tuki mafduulka daalkan waa abubakr faadilkuna waa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam wa fiihi su-aal ra'iis can sabi mukhaalafati amrihi qabla zajri can dalik sababta loo khilaafay qofka amarka iyo nahyiga leh waa inuu weydiiyo inta aanu horta dee mucaaqabo iyo dagaal iyo wax lamida aanu samayn lihaada abubakr rasuulku muxuu ku yihi maxaa arrintaa kuu kalifay dadkiina muxuu ku yidhi maxaa tasfiiqaad u samayseen waxaa laga qaadanaya ikraamu lkabiir bimukhaadabatihi bilkunya qofka weyn in la ikraamo la ixtiraamo oo magaciisao mutaxanuun dee aan loogu yeedhin ama aan lagu sheegin ee kunyadiisa lagu sheego qofkaad ikraamaysa kunyadiisaa loogu yeedhaa laa siyama cinda alcarab rasuulku ya cabdاllahi bna cuثmaan ma odha ama ya bna abi quxaafa ee rasuulku wuxuu uhi ya abaa bakrin kunyadiisiiba ugu yeedhay camal yar in la samayn karo fi salaa jawaasu lcamali اlqaliil fi salaa waayo abubakar dib buu usoo baxay haddana rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam sida axaadiida hore ku xusnayd waxaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu ku yidhi markuu u ishaareyna halkiibuu haddana ku noqday waxaa kaloo laga qaadanaya qofka u baahda inuu dib u baxo sida hadduu imaamkii meesha u banaynaya inuu dib u gurto oo aanu qiblada ka jeesan waxaa xadiidka laga istimbaaday jawaasu lfatxi cala alimaam in imaamkii waxa weeyaan haddii qiraa'adii ay ka gedmato loo sixi karo waayo mar haddii la baneeyey tasbiix aan dee qur-aan ahaynba in imaamkii lagula hadlo man raabahu man raabahu shayun fi salaatihi falyusabix waa ka mudan tahay inay banaanaato waxa weeyaan in imaamka qiraa'adii loo saxo baabun ida stawow hadday sinaadaan dadkii fi lqiraa'ati xaggii qiraa'ada ay ka sinaadaan oo ay isquraan leekaadaan baa looga jeedaa falyawma ma tukiya dadkii akbaruhum kooda u weynay ha tukiya xaaladaas qaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa xamaad ibnu zaydi عن أyوب و بن أbي تmيm السkhtiyاnي عن أbي qلابة عبداللh بن زaيد الجرمي عن مالك بن الxwayriث qال وxu uhi qadimna waan u nimi عlى النaبiي slى الlه عليه وsلم وnaحnu anaguna shababaة dhalinyar baanu ahayn manaa dad isku filo isku dadhow baanu ahayn falabitnaa waanu nagaana cindahu rasuulka agtiisa naxوa min عiشhriina leyla labaatan habeenin ku dhow ay maca ayaamiha wa kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulkuna wuxuu ahaa raxiiman buu ahaa mid naxariis badan fa qaala wuxu uhi rasuulku low rajactum haddaad ku noqon lahaydeen ilaa bilaadikum facallamtumuuhum aada bari lahaydeen macanaa waa wanaagsanaan lahayd laakiin sida ruwaad kale ay caddeeyeen taa waxaa ka horraysay inuu iyaga uu ka dareemay inay waxoogay waxa weye inu bah boholyoobayaan inay ku noqdaan dadkoodii fadannaa anna ishtaqnaa ilaa ahlina وsألnا عma tarakna baعdna faأkbarnaah faqاla irjicuu ilى أhliكum faaqimuu fiihim وcallimuuh wuxuu arkay rasuulku annaga oo waxooga u ishtiyaaqna u xiisoonay inaanu dadkii ku noqono dabeetana waana waraysto bal wixii aanu ka nimi buu naga waraystay dumar iyo caruur iyo dunyaba markaasuu yihi irjicuu ilى ahlikum faaqimuu fiihim وcallimuuhum ku noqda reerihiini iyo dhex jooga oo cilmigana bara bu i rasuulku alayh الsalaatu wasalaam muruuhum fara falyusaluu ha tukadaan salaata kada salaada sidaasa fii xiini kada waktiga ha tukadaan wasalaata kada salaad heblaayana fii xiini kada wakti hebel ha tukadaan awqaadii salaadu bar waidaa xadarat isalaatu salaadu marka ay timaado falyuadin lakum haydiin eedaama axadukum midkiin oo adaanka isaga da lagu kala hormari maayo haddaan sifaadkii kale muadinnimada aan lagu kala horeyn walyawma kuma idin tukiyo akbarukum kiina idinku weyni ha idin tukiyo markaa dadka ayaa tukinaaya imaam bukhaari wuxuu yihi baabun ida istawa fi qira'ati falyawma akbaruhum xadiidka markaa imaam muslim uu wariyey baan calaa shardi bukhaari ahayn dee aimada qaarkoodna xadiidka waaba ka tawaqufeen sida abu zurca oo kale waa ka shakiyeen sixadiis wa xadiid abi mascuud alansaari yaum lqowm aqrahum likitaab illah wain kanat qira'athm sawa falyaumahm aqdamuhm hijra wain kanuu fi lhijrati sawa falyaumahm akbaruhum sinan laakiin qoladan rasuulku muxuu u yidhi isagoo rasuulku yidhi dadka ka ugu qur-aan badan baa tukinaya muxuu rasuulku yihi walyawmakum akbarukum kiina idinku weyni ha idin tukiyo liannahum waxa weeyaan almukhaaabiin kaanuu mustawiina fi lqira'a xagga qira'ada isku mid bay ka ahaayeen walihaada baa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dee xagga islaamnimada iyo cilmiga kale iyo waxyaabihii imaamnimada lagu kala mutaysanayo oo dhan bay isku mid ka noqdeen deetana da-du rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ku kala saaray nacam manaa walow qofku haba yaraadee ka u da-weyn iyaga marka loo eego ayaa haddii ay qiraa'adii iyo fiqhigii iyo goortay islaameen iyo hijradii iyo ay isku mid ka noqdaan kaas ayaa tukinaya walyaumakum akbarukum sideedwana culimadu waa isku khilaafeen ayuhuma yuqadam alaqra mise alafqah ma waxaa la qadimayaa imaamada ka qur'aan badan oo alaqra loogama jeedo alajwad ee waxaa looga jeeda akharu qur'aanan sida riwaayaadka bukhaariya inoo iman doona ku cad ka qur-aanku xifdisayoo uu fara badan yahy baa loo jeeda shaaficiyadu iyagu waxay yidhahdaan kutubtooda fiqiga ku qoran yuqadamu alafqah cala alaqra ka fiqiga badan ee axkaamta salaada u aqoon badan baa la horreysiinaya oo ka qur-aan badan xifdisan laga horreysiinaya de waxaa shardiya markay sidaa leeyihin isaga laftiisu inuu qur-aanka ka yaqaano inay salaadu ku saxmayso waayahay oo sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay bay yidhaahdeen salaadu qiraa'aday u baahan tahay waa in kooban oo maxduud ah fiqiga ay u baahan tahayna waa fiqi ballaadhan oo qofka dee waxaa laga yaabaa inay masaa'il ay ku soo baxdo waana sida imika waxa weeyaan ina haysata laa aqra walaa afqah masaajidada badankooda laa aqra walaa afqah hadduu sahwi yeri dhaco waa la isku meeraysanaya iyadoo sujuuddan laga tegey ayaa laga yaaba inuu imaamku yidhaha sujuud saawi aan ku kabaynaa inta la yaro sujuudo layska kala tago ama wax la sameeyeba la garan waayo la iskhilaafo qaar hahaan salaada aynu ku celino qaar hahaan war weynoo dhan tahay mar haddaynu salaamo naqsana qaarba waxay yidhaahdaan markaa salaadu fiqiga u baahan tahay baa ka badan bay dhahan qiraa'aday u baahan tahay marka alafqa ha la horraysiiyo waayo dee xadiidka see baynu dhahnaa oo rasuulku leeya umu lqowma aqra'hum likitaab illaah waxay yidhaahdeen dee waktigii rasuulka alaqra ayaa ahaa alafqah qofba qofka uu qur-aanka ka badsado ayuu ka fiqi badnaa waayo dee saxaabadu may dhaafi jirin qur-aanka oo qira'a ahaan unkumay dul mari jirin ilaa macnihiisa waxa weeyaan ay bartaan laakiin taa waxaa lagu bushiyey laba arrimood ta koowaad in la yidhaahdo haddii qofka u qiraa'o badan ka u fiqi badan uu ahaa muxuu rasuulku u kala qaaday uhi yaumu lqowma aqra'uhum bikitaab illah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawa faaclamuhum bisunna oo looga jeeda afqahu taas maxay tusinaysaa inaan dadku fiqiga iyo aanay ka sinayn waktigii rasuulka alayh salaatu wasalaam iyo qiraa'ada oo qaarna qiraa'ada ay badsadeen qaarna fiqiga ay ay badsadeen nacam jawaabta kale dee taa lagaga jawaab waxay tahi oo rasuulku waayo markuu sida yidhi ma wuxuu la hadlayo saxaabadiisa mise ummaddo dhan buu la hadlayay ummaddo dhan buu la hadlayay soo ma haddii saxaabada la idhaahdo ka u qur-aan badan baa u fiqi badnaa dee ummaddu ma sidaasay wada ahaanaysaa weligeed khitaabka rasuulkuna waa caam marka laguma qiimeyn karo un xaaladii markaa saxaabadu ay ku jireen iyo sifadii ay lahaayeen marka sida saxiixii waxay tahay in la qadimayo alaqra laakiin maxaa shardi u ah in isaga laftiisu axkaamtii salaada uu ka yaqaan inay salaadu ku ansaxayso dee nacam haddii kale alafqa ayaa ayaa la qadimaya xadiidkan fawaaidda iyo masaa-isha ku jirta waxaa ka mida fadliga ay leedahay hijradu iyo alrixla fi alab alcilm iyo qofku marka uu cilmi u rixlaysto uu soo noqdo yaana inuu cilmigii dadkiisii uu gaadhsiiyo faaqimuu fiihim wacallimuuhum nacam oo dadkii dee cilmi uu kula noqdo barakat lcaalimna waa in cilmigiisa lagu intifaaco ilahina subxana wa tacala waa ka yidhi wama kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falawlaa nafra min kuli firqati minhm طaa'if liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmam ida rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun cilmiga caalimka barakadiisa waxaa ka mid a marka cilmi soo bartay inuu qoomkiisii maruu ku soo noqdo oo uu diinta ilaahay uu baro oo uu faro wanaag xumaanta uu waxa weeyaan ka reebo oo uga digo ijaaزaة khabr اwاxid qiyaam اxujai bihi baa laga qaadanayaa qof khabarka axaadka in la aqbalayo xujaduna waxa weeyaan ay ku qumayso oo inay xadu tawatur gaadheen bal inay laba ahayn malik ibn xuwayris iyo nin kale ayaa xaaladaha qaarkood axaadiidu ay tusisay marar ay ka badnaayeenna waa jirtay imaamu nawowi raximah allahu tacaala waxaa insaafkiisa ka mida inuu masaladan oo kale ku khilaafay madhabka shaaficiyada uma qaala nawowiyu bacda dalika ina qawlahu fi xadiidi abi mascuud fain kanuu fi lqira'ati sawa faaclamu bisuna fain kanuu fi sunati sawa faaqdamu fi lhijra yadulu calى taqdiimi alaqra'i muطlaqan saasuu ihi nawowi raximah llahu taala khalafa madhab baabun ida zaara imaamu imaamku hadduu booqdo qowma qowm oo faamahum uu tukiyo imaamka waxaa looga jeedaa imaamkii sare man lahu asulطaة اculya fi اlbalad hadduu qolo booqdo ma isagaa tukinaya o gurigooda ku tukinaya mise ee qofkii guriga lahaabaa xaq u yeelanaya inuu tukiyo qaala xadaثna muعaad ibn asad qala akhbarana cabdullahi wa ibn mubaarak qala akhbarana macmar can الzuhri qaala wuxuu yihi akhbaranii maxamuud ibn rabiic qaala samictu waxaan maqlay citbaan ibna malikin alansaariya qaala ista'dana anabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku idan buu dalbo faadintu lahu waanu idmay oo rasuulka marka hore miyaanu isagu u yeedhin isagaa u yeedhay haddana idan buu dalbay taana masalada laga qaadanaya horeynu u sheegay hadduu qof kuu yeedho ama uu ku casuumo dee gurigii marka aad timaaddo dafuun odhan maysid oo odhan maysid idan baan hore u qabeeye markaad gurigii timaaddo waa inaad gelitaanka idan u dalabto ogolaansho u dalabto waayo inamaa shurica alisti'daanu min ajli nadar araggaagu si aanu ugu dhicin qofkaasi wuxuu dhibsanayo in la arko awgeed baa loo sharciyey isti'daanka fa qaala wuxuu yihi ayna tuxibu halkee baad jecesha an usalli min beytiga gurigaaga inaan kaga tukado wa ashartu lahu waan u tilmaamay ila almakaani meeshii alladii kaasoo uxibu aan jeclaa waa masaajid اlbuyuut baa la idhahdaayo imika waa mahjuura sunadaas oo qofku gurigiisa waa inay ugu taalo meel uu salaada u khasisay oo ade jeraale uu ku tukado u arkay inay ku habboon tahay hadday suno noqoto iyo hadday noqoto wakti التخلف عن الجماعة الرخصة وهست iyo dumarkii gaar ahaan dumarkii saxaabiyaadka mid waliba kaana laha masjid fii beytiha walihaadaba culimada maxaa ku kalifay bal kitaabu اlictikaaf ee kutubta fiqiga waxay odhanaya wayaصixu اlictikaafu min almarأaةi fi kuli masjidi غayri masjidi beytiha ictikaafku gabadha masjid kasta waa kaga ansaxayaa lanno jumco iyo jamaaca toona dusheeda ma hadde masaajidan xataa jumco iyo jamaaca lagu tukan ay ku ictikaafi karto غayri masjidi beyta laakiin masaajidka gurigeeda kaga ansixi maayo markaa dumarku waa inay masaajid ku yeeshaan fi lbuyuut macanaa masjid lbeytna waxaa looga jeedaa makaan mukhasas liلsalaa fi lbeyt waana kan uu doonaya citbaan faqaama waa istaagay wasafafna waanu safanay khalfahu uma dabeetana sallama waa salaamo naqsaday wasallamna anaguna waanu salaamo naqsanay marka rasuulku alayhi الsalatu salaam dee imaamkii ayuu ahaa dadkanba dee diintooda iyo adduunyadoodaba markaa mas-uulka ka ahaa markaa ninkaa gurigiisa isaga ayaa ku tukiyey waana uu idmay dee waaba kan tusaya halkii uu ku tukan laha marka bukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu ishaarayaa xadiidka xasanka ee man zaara qowma falaa yaumahum walyaummahum rajulu minhum qofka qoom booqdaa yaanu isagu tukinin ee mid iyaga ka midi ha tukiyo iyo xadiidka kale walaa yaumana arajulu alrajula fii sulطaanih walaa yajlis calى takrimati ila biidnih ninku ninka yaanu ku tukin meesha uu ka taliyo gurigiisii meheradiisii meesha isaga si gaaro loogu maamuusanaya aanu ku fadhiisanin ilaa inuu idmo mooyaane marka wuxuu tilmaamayaa imaamku isagu maadaama asulطa alcaama alculya suldada sare ee beledka ee guud mar hadduu isagu leeyahay inuu isagu waxa weeyaan imaamada xaq uu leeyahay meel kastoo uu yimaadaba nacam oo axaadiidani ay ku saabsan tahay dadka raciyada dhexdooda laakiin si axaadiidan loo jamciyo waxaa habboon in waxa weeyaan imaamku uu tukiyo ka guriga lihina uu idmo san citmaan ibn malik uu sameeyey marka labadii xadiidba waxay noqonaysaa in lagu dhaqmay ayay noqonaysaa baabun inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelo liyutama bihi si loogu daydo macanaa imaamka waxaa loo yeelay si loogu daydo dee kudayashadaana waxaa ka dhalanaya in laga dambeeyo oo aan lagana horeyn lanana sinaan aan lagana habsaamin wa sala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku waa tukaday fii maradii xanuunkii dhexdiisa aladii xanuunkaasoo tuwufiya fiihi dhexdiisa lagu oofsaday binnaasi dadka ayuu tukiyey wa huwa jaalisun isagoo rasuulku fadhiya wa qaala ibnu mascuudin ibnu mascuud wuxuu yidhi macanaa waxa uu halkaa tilmaamayaa iska ilaali inamaa jucila alimaamu liyu'tama bi waxay leedahay istinaat masaa'il laga soo reebayay leedahay oo adila ay ka soo reebtay marka masaa-ishii mid ka miduu inoo tilmaamayo haddii imaamkii uu fadhi ku tukado buu leeyahay bukhaari masalada waynu sharixi doonaa insha allahu ye xaaladaasoo kale la odhan maayo inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi o dadkii la fadhiisan maayaan oo rasuulkuwa markii uu xanuunsanayay xanuunkii uu ku dhintay isagoo fadhiyuu tukaday dadkuna waa taagnaayeen marka wixii daliil uu ka reebo cumuumka xadiidka uu ka saaro isagoo xukum gooniyuu leeyahy weyi wa qaala ibnu mascuudin wuxuu ihi idaa rafaca haddii uu rukuucdii ka soo tooso qabla alimaami yacuudu waa ku noqonaya waajib bay ku tahay inuu ku noqdo oo fa yamkuthu waa nagaanaya biqadri maa biqadri maa rafaca intii uu soo toosay in la qadara oo imaamka intii uu ka soo maqnaa in la qadara waa inuu rukuucsanaado ama uu sujuudsana hadday sujuudta waa inuu ku noqdo markaa ku noqoshada muxuu u faray dee mutaabacat limaam baa waajiba weyi uma dabeetana yatabicu limaama imaamka ayuu raacaya hadduu rukuucdii kasoo toosay imaamkii rukuucsana waa inuu ku noqdo la rukuuc hadduu sujuudi kasoo tooso waa inuu ku noqdo culimada qaarna waaba diideen waxay dhahan de waa ficil dheeraaduu samaynaya qofkii oo laba rukuucood buu samaynayaae sida saxiixa macanaa ficil dheeraada uu ka noqonayaa markan dambe soo toositaankaas ayaa khalada noqoshaduse khalad maaha waayo khaladkiibuu ka noqonaya rukuuc labaad ama sujuud kalena ma ahee waa tii hore ayuunbuu ku noqday oo si khaldan uu uga soo kacay wa qaala xasanu wuxu uhi waa xasanu lbasri fii man yarkacu karukuuca maca alimaami biman yarkacu ka tukanaya maca alimaami imaamka maciisa rakcatayn iyo laba ragcadood walaa yaqdiru cala sujuudi sujuudii aan awoodahayn maanaa imaamka waad la tukanaysaa laba ragcadood ama ka badanba dabeetana waad meel allaale meelaad ku sujuuddaa baad weyd min ajli izixaami masalan cidhiidi jiro awgeed tusaale ahaan yasjudu waa u sujuudayaa lirakcati alaakhirati ragcadda dambe sajdatayn ninkaas sujuudduun baa ku adkaato meel allaale meel uu food dhigaa buu waaye muxuu yeelayaa imaamkiima iskaga hadhaya mee ka hadhi maaya buu leeyah oo wuxuu tusinayaa mutaabacatu limaam siday u weyn tahay oo xataa qofku salaadiisii oo khalal ku jiro arkaani ay ka maqan tahay inaanu mutaabacadii joojinayna uu sii wadayo ragcaddii koowaad buu la galay waa la akriyey waa la rukuucay waa la soo toosay imaamkiibaa sujuuday isagu meeluu ku sujuudaabu waaye nag muxuu ma iskaga goosanayaa maye ha iska taagnaado sujuuddaasi ha dhaafto oo imaamkii ha ku xidhnaado ayuu leeyahay waayo markuu imaamku ragcaddii kale usoo kaco hala tukado ha ragcadda kale haddii waxa weeyaan markaa ragcadda dambe uu sujuuddeedii dee meel u helo oo ay suurto gasho amaba se dee imaamkiiyo dadkii ay salaaddii ka baxaan isagoo rukuucdii kasoo toosoo taagan bay salaaddii ka baxeen oo meel baa banaanaatay marka ay meeshaasi banaanaatay ragcaddaa dambe labadeedii sujuudeed hala yimaado waayo maxaa u hadhay oo ka maqan ragcaddii hore sooma maqna gebigeedi ile sujuudaheedii baa maqane uma dabeetana yaqdi waa waa qalaynaya rakcat alulaa ragcaddii hore bisujuuda iyo sujuuddeedii wadata mar hadduu rukun ka maqanya ragcadda iyada waa kusoo wada celinaya wy ragcaddii hore ka maqnayd wa fii man nasiya kii ilaabay sajdatan sujuudna xataa qaama ilaa uu kacay yasjudu waa sujuudayaa buuli oo bimacnaa alimaam halkaa ishaara ku jirta masalaha alimaam laa yataxamal can ilmaamuum laa yataxamalu arkaana can ilmaamuum haddii maamuumkii arkaani ay dhaafto imaamku ka taxamuli maayo oo ninkii ragcaddii hore sujuudaheedu ay dhaafeen ragcaddii ha ku soo celiya buu yihi ima odhan imaamka ayaa ka qaadaya halkana wuxuu yihi sujuud buu ilaabo tusaale ahaan waa isla sheekaystayo waa iska fadhiyeyba so imaamkiina waa waa sujuudo sujuudiba waa soo dhameeyey waaba kacayba sujuudi ku noqon maayo mutaabacaduu samaynaya imaamka ayuu raacaya dabeetana waxa weeyaan waa sujuudayaa sujuudda hadhow tooluu kusoo celinayaa iyo ragcaddii dee ay ku jirtay base hadalka hore ku cad wa fii man nasiya sajdatan xataa qaama qaala yasjudu imaamku ka qaadi maaye marka salaadani ay dhammaato waa inuu qaleeyo buu yihi waayo xadiidku waa dheeri waxaan filaya inaan laga gaadhsiinahayn waktiguna waa dhacay wallahu aclam waaxka bilahi tawfiiq w salى اllahu alى nabiyina mxamedi